ganacsiga degmada bardale ayaa wax weyn iska bedelay kadib markii wadooyinka degmadaasi dhismo lagu sameeyay taasi oo sababtay in ganacsigu isbedelo ganacsatada yaryar ayaa aada u soo dhaweeyay dhismaha iyo dayactirka lagu sameeyay wadooyinka degmada waxaana ay sheegeen in isbedelka uu sabab u yahay dhismaha wadooyinka iyo horumarka ka socda bardale sanadkan dambe qaar ka mid ah ganacsatada degmada bardale ayaa ka warbixiyay isbedelka ku yimid ganacsigooda iyaga oo sheegay inay sabab u tahay dhismaha wadooyinka ee laga hirgeliyay degmadaasi haddaan nahay dadweynaha ku sugan gobolka jubbada hoose gaar ahaan jubbaland daraawiisha jubbaland oo guulo la taaban kara ka gaaray howlgallada u dambaysa marka waan bogaadanaynaa ciidamada iyo kulli howlgalladay qaadeen waana guulo waxayna gaareen guulo la taaban kara horta mar kasto ciidamada waxay u taagan yihiin waa badqabka waxaa waye shacabka soomaaliyeed waana bogaadanaynaa nabad baa naasna luugale ragogashii waa nabad nolosha bil'aadamkii waa nabad aawa adiga haddaadan nabad haysanin ma seexan karaysa hurdadu ma meel aan nabad hayn ma jiifi karaysa marka nabaddu waxaa weeye waa nolosha aas-aaska bini'aadamka weeyaan mar hadeer waa howlgallada socda runtii wax fiican bay qabteen shaqo fiican bay hayaan waan garab taagannahay waxaana rabnaa in ilaahay dalkeenna nabad ka dhigo iyo dadkeennaba annaga horta alxamdulillah horta reer jubbaland reer jubbaland haddaan nahay nabad waan haysanaa laakiinse waxaa loo baahan yahay inaanan seexanin habeenii maalin waxaa loo baahan yahay in la garab siiyo habeenii maalin la garab taagnaado ka guud ahaan shacabka reer jubbaland waxaan leeyahay howlgalka n dad badan baa maxaa la dhihi jiray ka qayb qaatay dad shacabka haddii ay noqdaan haddii askarta ay noqdaan wax u kala hari ma leh aad iyo aad boqolkiiba sagaashan iyo shan aad bay uga qayb qaadanayaan waxaan leeyahay saraakiisha in ay sii foojignaadaan siday dhexda hadda u xirteen